marka shuruuda caynkaasi waxay ku saabsan tahay haalibkeedu waxay ku saabsan tahay nafciga aakhiro qofka ay anfacayso laakiin kuma saabsana axkaamu dunyaha kuma saabsana axkaamta adduunyaha loo shardinaya islaamnimo in loo xukumo kuma saabsano sida dadka qaarkood ay moodeen marka waxa weeye shahaadateynka qista la qiro ayuu ku saabsan yahay yani marka miqdaadna nebigu wuxuu ku yihi rasuulka sala allahu alayhi wasalam wuxuu ku yidhi haddii anigu iyo nin marka mushrikiinta kamidi aanu laba yani markaa laba seefood aanu isdhaafsano aan lamid ku dhufto isaguna mid ugu dhufto gacantayda uu jaro markaan isdhahdo deedna ku dhufo si aan u garaaco oo laa ilaaha ila allahu yidhaahdo rasuul yaa rasuul allahi miyaan dilaya mise waa daynaya bal dachu bui nabigu sala llahu alayh wasalam wuxuu da marka waxa weeye waa nin gaal ah waa nin muxaarib ah waa nin muslimiintii la dagaalamaya qisadii usaamo kale qisadani lamid tahay laakiin isagu waa weydiiyey laakiin usaama ficil ahaan buu isagu sameeyey oo usaama ibnu zayd waxa uu arkay nin marka waxa weeye muslimiintii aada u laayay markaasaa waxa weeye ninkii markuu aada muslimiintii u laayay ayuu seeftii markuu dul qabtay usaame ayuu wuxuu yihi ashhadu an laa ilaaha ila allah marka laba nin bay ku eryanayeen ninkii kale ansaarta ahaa seeftii waa ka daayey usaamana waa ku dhuftay usaamat ibnu zayd saxaabigaasi markuu seeftii ku dhuftay nabiga sala allahu alayh wasalam uu markii dambe u tegay qisadii baa loo sheegay fakayfa tasnacu bi laa ilaha ila allah laa ilaha illa hu sad aakhiro ku samaynaysaa buu nabigu ku yihi sala allahu alayh wasalam mar kastaba inamaa qaalaha tacawuda yani waxa weeye nebigu waa ku inkiray wuxuu lahaa markaysaga fakayfa tasnacu bi laa ilaha ila allah aada iyo aad buu nebigu sala allahu alayh wasalam arrinkaa ugu inkiray marka waxa weeye walow qaraa-intiiyo amaaraadku haba ku tusinayaan inay daacad ka ahayn hadduu laa ilaaha ila allahu gaalki yidhaahdo inuu waxaweeye ku islaamayo muslim ku noqonayo oo hadduu markaa waxa weeye gaal ahaa oo milada kusoo gelayo shahaadateynka ayaa marka axaadiistaasi daliil u tahay culamaduna waa ku kulansan yihiin dikru maa yadullu calaa ana qawla laa ilaha illa yuujibu isma alislaami hadda isma buu yihi islaamnimay waajibisaa ma odhana laakiin magaca islaamnimay waajibisaa buuri halkaa waxa weya wuxuu ku ishaaraya islaamnimadaas inay tahay mid xukmi ah oo aan aakhiro haddii aan shuruudihii raacin aan anfacaynin ayuu kugu tilmaamaya ibnu salax waxa uu ku yidhi wa xukmu lislaami fi daahir yahbutu bishahaadatayn xukmiga islaamku daahir ahaan yani marka alislaamu daahiri islaamka muuqda ayuu uga jeedaa islaam batin oo markaysaga qalbigo jira oo aakhiro qofka anfacaya lagama waramin hadda laakiin islaamnimada muuqatay ee qofka muslim inuu yahay loo xukumaayo oo axkaamta muslimiinta la xukum noqonaayo yani waxa uu ku sugnaanaya shahaadateynka hadduu yidhahdo ashhadu an laa ilaha illa ashhadu ana maxameda rasuul llah yani waa usugnaanay masalada kale aynu ka waramayna waxay ku saabsan tahay murtadiinta marka islaamka noqodkay kusoo noqonayaan ayay masalada kale ku saabsan tahay hadduu wax mucayana ku gaalooba inuu waxaa ka toobad keeno taasay ku saabsan tahay marka laba shay iska hor imanaya ma aha nawowigaa shekh muslim kusoo naqliya mujaladka koowaad boqol iyo sideed iyo afartan shaykh lislaam ibnu taymiya isaguna wuxu uhi waqad culima bilidiraari min diini rasuuli sala allahu alayh wasalam watafaqat calayhi lumma ana asla alislaami wa awala ma yu'maru bihi lkhalqu shahaadatu an laa ilaha illa allah wa ana maxamedan rasul lah fabi dalika yasiru lkafiru muslima walcaduwu waliyan walmubaaxu damuhu wamaaluhu macsuma dami walmaali yani sidaas ayuu ibnu taymiyana markaa odhanaya ibnu lqayim hadalkaa lamida ayuu tilmaamay oo waxa uu yihi yani qofkii markaa shahaadateynka qira shahaadateynka qofkii qira yani muslim ayuu noqonayaa yani bilitifaaq waa laysku waafaqsan yahay buu markaa ibnulqayimna odhanaya hadduuba shahaadateynka gaalki uu qiro wuxuu ku noqonayaa qiritaanka muslim buu ku noqonaya wuxuu ujeedaa islaam xukmi ah oo muslimiinta marka inuu la mid yahay oo axkaamta muuqato kala mid yahay baa la xukumaya walow hoosta markaa munaafiq baa ka ahaado hadda ma aha orodka laa ilaha illa allahu uu odhanaya keli inay aakhiro anfacayso jannana idinku gelayo aan lagu cadaabaynin ma aha yani sidaas iyadaa loogama jeedo ee waxa weeye laba islaam baa markaa jira yani waxa weeye islaamnimada xaqiiqiga ee qofka aakhiro anfacaysa iyo islaamnimada xukmiga ee axkaamta muuqataa ku xidhanta ku dareereyso marka islaamnimada xukmiga ah ee axkaamta muuqataa ku xidhanta ku dareereyso waxay ku xidhan tahay iqraarka shahaadateynka ku xidhan tahay qal بن رجب وmن المcلوم بضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم kاna yqبل min kuli maن جاءh يuriid الدخول في الإسلام الشhهاadتين فqط وycصم dmه بdlika وyجclh مسلما جامع الcلوم والxkم wuxuu kaloo yihi marka iبن رجب maن أقر sاar مسلما حkما yani waxa weeye si iqraarka la yimaado shahaadateynka tira muslim buu noqdaa xagga xukumka hadda xagga xaqiiqa ahaan ma aha xagga xukunkuu muslim ka noqdaayo axkaamta muslimiinta ku dareereysa marka munaafiqii hadduu nifaaqiisi qabsado qalbiga ku haysto inagu qalbigiisi ma daalacan karno qalbigiisa in yaqiin iyo cilmi iyo ictiqaad iyo markaa maxaba inay ku jirtana ma ogin daahirkaasaynu markaa aragna marka waxa weeye qalbigiisa hadduu nifaaqi ku haysto oo isaga islaamnimo muujisto muslimiinta sideed waa loola macaamilaya axkaamta muslimiintuna waa ku dareereysa وممن حولكم من الأعراب المنافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم إن المنافقين هم أكتوري لا تعلمهم أي منافقين يعني إذا كبتها يقول تقانو إن المنافقين هم معها نحن نعلمهم منافقين أي اللوتشدان أنك كؤب إن المنافقين هم سافي هذا آية الغفل المامية ابن حجر وحاول يريد مرضو كصور ما إيمانك قولي عمل يتصديق منه يهي ayuu wuxuu yihi ama binabari taasi waxay tahay waa cinda allah ilahay aftiisa iimaanka anfacaya ayaa sidaasa ama binabari ilaa maa cindana faliimaanu huwa liqraaru faqad iimaanku waa iqraarka keliya axkaamta adduunya hadii laga eegayo iimaanku waa iqraarka oo keliya ayaa la yidhahdaa faman aqara ujriyat calayhi alaxkaamu fi dunya kii qira yani axkaamta adduunya waa ku dareereysa ولم يحكم عليه بكفر إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم فتح الباري ومجلد كالكوات صفحة كوبيا اللحدة وهذا الكالزوري لمركا ولاء الإسلام هو الكلمة بمعنى وحوية كلمة داسة إسلام لماذا خصوا ناقع مركا استمرار كإسلام لماذا استمرار يسيء الدائم يسوى شيء كلا أوه يا علماء قالوا وحي قبان كلمة نواكو إسلام يا ثلاثة إنو تكوى ينواكو جالوبيا مركا صدى صيادة علماء قالوا قبان culamada qaarkooda odhanaya de waxa weeye markaa acmaasha tegista laga tago laguma gaaloobayo salaada iyo zakada iyo soomka iyagu waxay leeyihiin yani muslim buu yahay ilaa wax kufri oo cad markaysagaa loo helo oo markaa ka buriyo naaqid cad ilaa uu la yimaado wax ka buriyo cad ilaa uu la yimaado islaamnimadii way u jirtaa ayay markaa leeyihiin marka calaa kulli xaal islaamnimada waxay kusugnaato waxaa kamid a yani shahaadateynka oo la qiro waxaa kaloo lamida waxyaalo kale oo tilmaamaya inuu islaamnimadii ajiibay sida inuu yidhahdo aslamtu lilah yani marka inuu yidhaahdo ama inii muslimun erayada noocaas oo kalena waxay lamid tahay yani marka waxa weeye iqraarkii shahaadateynkaay lamid tahay sidaas aawadeed baa xadiiska bukhaariga waxaa dhacday in nabigu sala allahu alayh wasalam khaalid ibnu waliid markuu qoladii reer beni jadiima uu arkay uu he yani markaa la kulmay waxa dhacday inay markaa yidhaahdeen saba'na saba'na waxay tidhahdeen aslamna dhaha way garan waayeen marka cibaaro qalad ay ku hadleen oo waxay dhahdeen saba'na saba'na oo waxa weeye mushrikiintuna nebi maxamed waxay odhan jireen waa saabi ayay odhan jireen oo waxa weeye ciddii diintiisa raacdayna yani marka waa saabiiintay ka mid yihiin bay odhan jireen markaa tiibay cabireen nebigu sala allahu alayhi wasalam waxa markaa yani waa diiday arrinkaa in waxa weye dilkaa la dilay la dilay nimankaasi waa ka beri noqday oo waxa wey waxay rabeen inay yidhahan aslamna way hagaajin waayeen way garan waayeen saa yidhaahdaan saba'na bay yidhaahdeen khaalidna waa dilay marka haddana nebigu sala allahu alayhi wasalam waxau ihi allahuma inii abra'u ilayka mima sanaca khaalid xadiiska bukhaariga ilahu waxaan kaaga beri noqonayaa waxaa khaalid sameeyey baan kaaga beri noqonayaa buuri nebigu sala allahu alayhi wasalam waa ka tabarucay ficilkiisaasuu ka tabarucay markuu caynkaa uga beri noqday nimankiina diyadoodii nebigu waa bixiyey sala allahu alayhi wasalam magtoodii waa bixiyey marka inay muslimiin yihiin oo marka waxa weeye ijtihaad baanu ku dilay marka khaalid yani khata marka yani xagga ijtihaadka ayaa ku dhacay marka sidaas iyadaa buu markaa ku dilay marka waxa weeye nebiguna sala allahu alayhi wasalam diyadoodii waa bixiyey oo de waa muslimuun khata lagu dilay wamaa kana limuminin an yaqtula mu'mina ila khata'a waman qatala mu'mina khata'an fataxriiru raqabati mu'minati wadiyatu musallamati ila ahlihi ila an yasadaquu laakin ta'awulka uu arrinkan markaa wax awishay daraaddeed ayaan marka wax kafaaro ah yani loo amrin oo aan loo odhan qor iyo wax lamida xore aan lagu odhan waayo ta'awul ba arrinka ku sameeyey ijtihaad bay ka ahay idaa xakama alxaakimu fajtaada uma asaaba falahu ajraan wa idaa xakama fajtaada fa akhطaca falahu ajrun xadiidka bukhaari iyo muslim saxiixaynka kusoo wariyeen marka waxa weeye calaa kuli xaal in aslamna iyo ini muslimun iyo aslamtu lilahi iyo erayada noocaasina waxa weye iyaguna waa lamid iyaguna waa lamid erayo kale oo tawxiid iyo risaalada inuu qirayo sheegayo aan shahaadateynka laftoodii ahayna waa lamid sida waxa weeye in la yani markaa xadiiskii jaariyada lafteeda waa laga daliishadaa yani markaa nabigu uu yihi ayna allah qaala fi samaa qaala man ana qaala qaalat rasuulu llah marka iyada laftooda waxaa laga qaadanayaa shahaadatooyinko keliya inaanay ahayn waxa markaa waxa weye ay ku islaamaya qofku yahay hadduu markaa wax kale oo la macno ah hadduu markaa la yimaado oo qirana inuu ku islaamayo ayaa laga qaataa waxyaalaha kale qofku islaamnimada xukmiga ugu sugnaata waxaa kamid a labadiisa waalid mid inuu muslim ahaa labadiisa waalid hadduu mid muslim ahaa iyaduna wuxuu leeyahay xukmu lmuslimiin ayuu leeyahay oo waxaa loo xukumayaa inuu muslim yahay oo labadiisa waalid xagga diinta ka sharafta badan ayuu waladku ama ilmuhu ka raacaa marka sidaas aawadeed haddii aabihii muslim yahay ama hooyadii muslim tahay oo ka kala gaal yahay waxaa isagana la odhanaya axkaamta muslimiintu leeyahay oo muslim buu la xukum yahay sidaas yadaaba la odhanaya sidaas yadaa ayaa la odhanaya sidaas aawadee hadhow hadduu gaaloobo markuu qaan gaadho hadduu gaaloobo murtad baa la xisaabinaya murtad ayaa la xisaabinayaa oo lama odhanayo waa kufri asliya la odhan maayo waa kufri asliya la odhan maayo waayo islaamnimadiisu marka hore waa sugnayd oo waxay ku sugnayd bitabaciya labadiisa waalid yani raacitaanka uu raacay ama midkood yani diinta uu ku raacay oo bimacnaa ka sharafta badan baa diinta laga haleeshiya haddii diintoodu kala duwan tahay hadduu midna muslim yahay midna gaal yahay yani labadiisa waalid yani markaa ka muslimka ayaa la haleeshiinaya la odhanaya ilmihii isaguna waa muslim marka waxyaalaha qof ku islaamo taasaa kamid a marka waxa weeye masalada waxaynu ugu noqonay sababtu waxay tahay dadka qaarkood baa masalada cudur biljahli marka laga hadlo oo la yidhaahdo waxa weeye jahli in loogu cuduro ayaa suurtoobi karta dadka qaarkood ayaa waxay yidhahdeen maxaa jahli ugu cudur daartamo isaga islaamnimadu waa usugnaatay oo waxa weeye islaamnimadu inay usugnaanin waxaa kutusinaysa yani shahaadateynkaan u guntanin shuruudu laa ilaha illa ma xasilin mar haddaanu taa xasilinna muslim noqon maayo marka wejiga noocaasi waa mid qalaba culamadu waxay yidhaahdeen oo kitaab kasta yani ku taalo kutubulfiqi kamida hadduu qofku marka uu yidhaahdo uu ashahaato oo uu dabadeedna markau ashahaato yidhaahdo waan iska lacaabayo dheelleel ba iga ahay ma ictiqaadsanay maan yaqiinsana waaban ka shakisnaa markaan lahaa culammadu waxay yidhaahdeen lama odhanayo islaamnimadaasi ma sugnaanin ee waxaa la odhanayaa kelmaddaa aad tidhi ee aada qirtay muslim baad ku noqotay iminkana haddaad tidhaahdo aad gaalnimo haddaad doonto kufri asliya ku xisaabin mayno kufri riddo ah oo diintii mid ka laabtay oo ka baxay baa lagu xisaabinaya sidaas iyada ah ay ahlucilmigu marka ay yidhahdaan kutubtoodana ku naskarayaan kitaabkii kaste fiqii aad soo qaado baabu riddana saas iyadaa buu qoraya saas iyada ayuu qoraya marka waxa weeye sheegashada ku saabsan qofka waxa weeye haddii la yani markaa waxyaalo kufriyaadii ay ka muuqdaan qariino iyo amaarad looga dhigayo inaan shahaadateynku u guntamin ta noocaasi waxa wey war baatila weeye war baatila weeye culamadana wax qabaa ma jiraan wax qariino taa uga dhigaya kufriga xaaladda qofka ku magacaabaana ee ay yidhahdaan waa kaafirna waxay uga jeedaan kufru ridda ayay uga jeedaan oo wuu ridoobay marka waxa weeye acdaartana waxaa loogu baadhayaa sidii qof muslima loogu baari jiray acdaarta ayaa loogu baadhaya loogu eegaya mas'alada caynkaasna sidaas yada ah weyi inta aanan mas'alat lcudri biljahli aanan gelin waxaan tilmaamayaa dadka qaarkood baa waxa weeye waxay uqaybiyeen dadka muslimiinta ah dadka waxa weeye bilaad lmuslimiin ku dhaqan waxay yidhahdeen saddex qaybood bay uqaybiyeen waxay yidhaahdeen qaar muslimiina iyagaa isku wada inay muslimiinta yihiin waana dhici kartaa bay yidhahdeen afraad aanan garanayn oo muslimiina oo naga qarsoon inay jiraanna way dhici kartaa bay yidhahdeen iyo qaar gaalo iyagu gaalnimo ku cado mushrikiin ah iyo qaar qaar majhuulul xaal oo xaalkooda aanan garanayn oo gaalo iyo muslimiin waxay yihiin aanan garanayn oo dadka badankooda ah bay yidhahdeen oo dadka badankooda ah oo iyagu majhuulul xaal ah saddexdaa qaybood bay uqaybiyeen arrinkaana waxay ku dhiseen maadaama markaysaga yani xukumka yani xaggiisa yani raayada ama xukumku markaysaga marka aanu xukum shareeco aanu ahayn yani dadka raayada markaysaga iyo calanka markaa jaahiliga ama marka waxawey xukumka jaahiliga gaaladay uga jeedaan yani ku hoos nool yani waxa weeye waxaa la odhanayaa ama waa la gaalaysiinaya ama yani islaamnimadooda waa laga shakinaya waa laga tawaqufaya arrin noocaasay ku dhisan yihiin weliba waxay markaa sheegtaan qowlka ku saabsan tawaqufka oo waxay leeyihiin qofaanu markaa islaamnimo ama gaalnimo ku ogaanay mooyaane wax alla wixii kaloo mujtamacaa kamid a islaamnimo iyo gaalnimo midna uma xukumayna marka hore waa ka tawaqufayna marka dambena waxaa noogu cadaadaan u xukumayna sidaasay yidhaahdaan bal hadda waxaan markaa tilmaamayaa arrinkaa ay sheegeen inay khawaariji qabtay oo kutubta ku taallo oo ay ahlucilmigii hore ka soo rareen baan doonayaa inaan sheego oo dadka markaa tukanaya in axwaashooda lagu xidho oo la yidhaahdo daartaa daaru kufriya sidaas aawadeed maadaama daaru kufri tahay yacni waanu ka tawaqufaynaa wax alla wixii daarta ku nool tawaquf baanu ka taagana ilaa wax nooga caddaadaan ruux kastaba ama waxa weeye gaalnimu loogu xukuman yahay cumuum ahaan ilaa waxa weeye islaamnima nooga caddaata mooyaane labada ra'yi mid walba khawaarijtii horea qabtay labada ra'yi mid walba khawaarijtii hore waxay qabtay weeye kutubulmaqaalaatna waa wax sidaa ugu taalla abulxasan alashcari waxa uu yihi وqاaلت طائفة من الbyhisiya إda kفر الإmam kفرت imaamku haduu gaaloobo xaakimku racyaduna waa wadaay وqاaلت aلdاr dar شhirki وأhlha جamيعا مشhrikuna وturikat الصلاة وtarakta الصلاaةa إlا خلفa man tacriف ama وtarakat الصلاaةa وtarakat الصلاaةa ilا خلفa man tacriف waxa uu abulxasan ashcari tilmaamayaa qolada bayhiisiye la yidhaahdo oo khawaarijta kamida sidaasi khawaarijta ee qadiimka ahayd bay kamid ahayd abulxasan alashcari waxa uu dhintay saddex boqol iyo dhowr iyo labaatan markay hijriyadu ahayd saddex boqol iyo dhowr iyo labaatan markay hijriyadu ahayd buu dhintay marka waxa weeye waktigu dhintay waxaa laga joogaa yani kun iyo boqol sano yani marka ayaa wax ku dhowbaa laga joogaa kun iyo boqol sano wax ku dhow ayaa laga joogaa koob iyo toban qarni waktigaasuu khawaarij kasoo naqlinaya uu leeyahay imaamku hadduu gaaloobo cidda ku hoos nool ee raciyadda u ahina waa gaaloobaysaayo xukunkii imaamkunbaa kusoo fidaya oo iyaguna waxaa cumuum ah oo markaa lagu xukumaya inay gaalan yihiin waxayna yidhaahdeen daartu hadday daaru shirki tahay oo daar gaalnimo lagu xukumayo daar gaalo inay tahay ehelkeedu waa wada gaalo ruuxii ka beri noqdee ka baxa mooyaane sida iyadoo kale caynkaasay odhanayaan salaadana waa la waa ka tegaysaa qoladaasi oo waxay leeyihiin kuma daba tukanayno ruuxaanu garanayno o ictiqaadkiisa ognahay mooyaane mid kale kuma daba tukanayno waxaa laga yaabaa intaa la yidhahdo de anagu sidaa ma qabno oo anagu maanu odran sabkii saddex qolaanu uqaybinaye maanu odran daarushirki waxa ku nooli dhammaan waa wada gaala maanu odhan ruuxaanu garanayno mooyaane ee waxaanu idhi haalibku majhuulxaal bay agtooda ka yihiin oo waa ka tawaqufaynaa ilaa gaalnimo ama islaamnimo mid noogu caddaanay bal hadda taa lafteedana inay khawaariji qabtay baan tilmaamaya abulxasan ashcari waxa uu ku yihi maqaalaadka safxadda markaa toddoba iyo sagaashan can ilakhnasiyati min alcajaariyati isagoo ka waramaya waxa uu yihi ytوqفوna عan جaميiع man fي dar التقyة min mنصح الإسلام وأhل الqبلة ilا man carفوا minhu إيmاna fayتwlwnah عalayhi أw كفrا fayتbr'una minhu لأjlhi marka waxa uu sheegay qoladaa hore cajaaridadu cabdikrim ibnu cajrad ninka loodhan jiray ayaa firqadaa ansaasay oo markay ibnاأزrq iyo ibnu cajrad ay iskhilaafeen bay laba firqo kala noqdeen way kala beri noqdeen alcajaaridaa soo baxday cajaaridada qolo ka timid oo akhnasiye la yidhahda iyagu waxay yidhaahdeen oo abulxasan ashcari uu ka soo raraya cidda markaa daaru taqiyo ku sugan daaru taqiyo waxay u yaqaaneen dadka khilaafsan ee ka ictiqaadka duwane ay gaalaysiinayaan ee xukunka haysta kuwaasi daartay haystaan taqiyana waxay ugu magacaabeen iyagaa taqiyo ku nool oo waa daarta taqiyay kaga nool yihiino inay isqariyaan oo markaa waxa weeye markaa taqiyo isticmaalaan umuuraha noocaas cabsiday ku nool yihiin iyo isqarqarin ayay ku nool yihiin sidaas aawadeed bay daaru taqiyo ugu magacaabeen markaa daaru taqiyada cidda ku sugan yatawaqafuuna can jamiici man fii daari taqiyati min muntaxili lislaami cidda daaru taqiyo ku jirta daartaa cabsida ay ku sugan yihiin ay isqarqarinayaan nimankaa dadka waxa weeye markaa ka baxay cidda daartaa ku sugan dhammaantood ee islaamnimada u abtirsanaysa ee sheeganaysa iyo ahlulqiblahee qiblada u tukanaysa iimaankoodi iyo islaamnimadooda waa ka tawaqufayaan ilaa man carafuu minhu iimaanan sayatawallawnahu calayhi miday iimaan ku aqoonsadeen oo ay dabeed ka weli yeelanayaan mooyaane intay islaamnimo u xukumaan deedna ay ka weli dhiganayaan mooyaane ama mid ay gaal aw kufran ama gaalnimo mid ay ku aqoonsanayaan oo fayatabara'uuna minhu liajlihi inta gaalnimo ay ku aqoonsadaan dabeedna markaa gaalnimada aawadeed ay uga beri noqdaan mooyaane in alla inta kale waa ka tawaqufayaan islaamnimadooda iyo gaalnimadooda mid inay islaamnimo uxukumaan iyo inay gaalnimo uxukumaan yani maxay ku kala duwan yihiin yani marka waxay ugu qeybsan yihiin qoladaas dadkii saddex qaybood dadka badankoodu waxay yihiin kuwa laga tawaqufayo laakiin waxay leeyihin marka wax nooga caddaadaan ama islaamnimaan uxukumi ama gaalnimaan uxukumi waa sida ay ku andacoonayaan lafteeda ee waraaqaha manhajka u ana ugu taalla waaya waxaa kaloo abulxasan ashcari safxadda boqol iyo koob iyo toban isagoo khawaarijtii ka waramaya can idaxaakiyati min alwaaqifati daxaakiyada kuwa la yidhahdo iyaguna waaqifada kamida kuwa ahlu tawaqufka qaba waaqifo maxaa loo yidhi dadkay ka tawaqufayaan haalibkooda badanka badanka dadkay ka tawaqufayaan oo sidaasaa waaqifiye loo yidhi wakhtalafa haaulaai fii ahli daari lkufri cindahum kay daarulkufri agtooda u qabaan ehelkeeday isku khilaafeen faminhum man qaala hum cindana kufaaru ilaa man carafna iimaanahu bicaynihi waminhum man qaala hum ahlu daari khalqin falaa natawallaa ilaa man carafna fiihi islaama wanaqifu fii man lam nacrif islaamahu waxa markaa uu yidhi qolada baxaatiyada la yidhahdaa waa iskhilaaftay cidday daarulkufri u qabaan kuway daarulkufri u qabaan cidda u ehelkee degan ayay isku khilaafeen xukunkoodu muxuu yahay waxaa kamida qolo tidhi agtayada gaalay ka yihiin cidaanu iimaan ku aqoonsanay mooyaane inta kale agtayada gaalay ka yihiin kuwaasi waa qolo wa minhum man qaala daxaakiyada waxa kale oo kamida qolo tidhi hum ahlu daari khalqin daar isku dhafan daar isku qooshan ama isku dhafan yani ama beled isku dhafan oo dadkiisu isku dhex jiro weeye fala natawallaa ilaa man carafna fihi islaama kama weli yeelanayno oo axkaamtii muslimiinta markaa sidii looga weli yeelan jiray oo kale ugama weli yeelanayno yani ilaa man carafnaa midaanu ku aqoonsanay fiihi islaaman islaamnimo aanu ku aqoonsanay mooyaane ku kalaanu ka weli yeelanaynaa ma jirto wanaqifu fii man lam nacrif islaamahu waanu ka tawaqufaynaa cidanaan islaamnimo wax la yidhaahdo aanaan ku ogeyn oo aan wax islaamnimo aan nooga muuqanin yani gaalnimana aynay nooga muuqanin kaana waa ka tawaqufaynaa ba yidhahdeen marka waxa weeye abulxasan ashcari maqaalaadkiibuu ku sheegay khawaarijtiibuuna kasoo naqliyey waxaynay ku andacoodaan oo yidhaahdaan khawaarij anagu shaqa kuma lihin dariiqadii ahlu sunnaanu nahay dariiqadii ahlu sunnaanu raacaynaa a'imadii najdiyiinta iyo ibnu taymiye iyo baanu dariiqoodii haynaa sidaasay ku andacoodaan laakiin sheegashaday sidaa sheeganayaan mid baatila weeye oo aan biyo isku daahirin weeyaan waa baatil aan biyo isku daahirin weeyaan waxay tahay khawaarijtii qadiimka ahayd baa dadka saddexdaas sinsi u qaybin jirtay haalibka cidda inay garanayno way ka tawaqufi jireen waxaynay markaa odhan jireen ruuxaanu islaamnimo ama gaalnimo nooga muuqato mooyaane ruux kale yacni marka waxa weeye uma xukumayno islaamnimo ama gaalnimo weliba marka waxa weeye maxay ujeedaan markay leeyihiin islaamnimo inay nooga muuqato waxaa dhici karta khawaarijtii hore waxyaalaha markaa iyagu hadda ay shardinayaan inay shardin jirin khawaarijtii hore waxaa dhici karta inay waxa weeye inay waxyaalo ay hadda shardinayaan inaynay marka waxa weye iyagu aynay shardin jirin baa markaa laga yaabaa oo tabaruca markaysa waa markaa ay ka beri noqdaan daarutaqyahoo kale rukas bay leeyihiin yani markaa khawaarijtii hore laga soo naqliyo laakiin kuwani waxay leeyihiin marba haddii waxa weeye si kastaad utukato calaamad ku tusinaysa markaa islaamnimo ma aha salaadu kuma tusinayso islaamnimo oo shahaadateyn kuma tusinaya islaamnimo ilaa waxa weeye dadkii u gaalaysiyo ilaa uu ka beri noqdo ilaa uu markaysa waa markaa ka baxo ilaa yani markaa islaamnimo uxukumi waayo oo gaalnimo ku xukumo yani waxa weeye dadka marka waxaweye xukaamta iyo kuwa markaa iyagu gaalaysiinayaan ilaa kuwa aad gaalaysiiso muslim masiid bay leeyihiin waxayna daliishanayaan qaacidada marka ay culamadu yidhahdaan man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafirun qaacidadaas ay bigayri xaqin xaq darre u daliishanayaan xaq ma aha daliishadkay daliishanayaan oo waxa weeye markay culamadu leeyihin man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafirun ilaaqeeda ugama jeedaan oo waxa weeye ruux kasta oo ay markaa yani ay culamada qaar gaalaysiiyeen haddii la gaalaysiin waayo waa gaalnimo markaa kama tilmaamayaan ee waxay uga jeedaan dadka gaalnimadoodu qadciga tahay ee aan markaa cid ka shakin kartaa gaalnimadooda aynay jirin ee aan laba isku qabanaynin sida yuhuudda iyo nasaarada iyo majuuska iyo guudanka guudiga iyo kuwa markaa waxa weeye bilaa diinta ah yani markaa diinba aan sheeganayn kuwaasaa laga tilmaamaya ama waxa weeye dadka marka yani culamadu ay isku qabteen magaala mise ma aha ta noocaasa markaa ugama jeedaan oo qaacidadana kuma dhacayso tusaale haddaad soo qabto taariku salaadka culamada marka aimadu way isku khilaafeen imaamu shaafici iyo imaam maliki waxay leeyihiin iyo riwaaya can imaam axmed taariku salaadku haddii aanu jaahid ama mustakbir ahayn oo salaadii waajibnimadeedii dafirsanayn gaal ma aha bay leeyihiin waxa uu leeyahay imaam axmed ibnu xambal iyo isxaaq ibnu rahweya rahweyhi iyo iyo imaam axmed ibnu xambal riwaayada mashhuurkaana waxay leeyihiin waa gaal iyo bacdu salaf iyaguna waxay leeyihiin taariku salaadku waa gaal oo bimujaradi tarki salaada uu ka tegey buu ku gaaloobay sidaasay markaa iyaguna leeyihiin haddaba waxaa jirta qaacidada qaacido kalaa jirta qaacidada kale waa maxay waa qaacidada odhanaysa man kafara musliman faqad kafar qofka qof muslima gaalaysiiya waa gaaloobay qaacidada lafteeduna ilaaqeeda maaha qaacidadana waxaa laga qaatay adilada ayaa laga qaatay oo waxa weeye nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu nebigu yihi man ramaa akhaahu bilkufri faqad wajaba alkufru cala axadihima gaalnimadu midkood bay ku waajibtay ama ka gaalnimada lagu sheegay la gaalaysiiyey baa gaal ah ama kan wax gaalaysiyay kusoo noqonaysaa labada mid baa gaaloobay wajaba alkufr weliba al baa la gashay kufriga riwaayada abu cawaana iyo soo wariye riwaayada abu cawaana iyo soo wariyena saxiixa faqad wajaba alkufru kufri mucarafa ayaa weliba markaysaga waxaa laga dhigay marka gaalnima midkood ku waajibtay baa la yidhi riwaayaadka kale waxay sheegayaan haddii aanu gaal ahayn ila irtadat caleyhi gaalnimadu isagay kusoo noqotaa marka culamada qaar waxay yidhahan man kafara musliman faqad kafar marka culamadii taarikusaladku waa isku khilaafeen aimada ahaa iyagoo taarikusaladku isku khilaafeen qola may odhan dee waxa weeye axmedo waad gaalowday ama isxaaqo waad gaalowday oo waxa weeye muslim baad gaalaysiisay midaan muslim markaa u qabo oo markaa agtayda muslim ka abaad gaalaysiisay oo man kafara musliman faqad kafar may odhan culamada kalena may odhan waad gaalowday shaaficiyow ama maalikow ama axmedow markaad riwaayada kale ama qowlka kale aad leedahay ra'yigaa markaad ku tagtay inaanu gaal ahayn laftiisa laba riwaayo u kaleeyahay markaa lafteeda waa gaalowday may odhan oo waxa weeye man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafirun qaacidada noocaasa looma cuskan marka qaacidadan waxay ku saabsan tahay waxyaalaha kufrigoodu qaciga yahay bay ku saabsan tahay ee aan la isku khilaafi karin sida kufriga asliga ah iyo yani kufaarta kufrigoodu qaciga yahay markaysa markaa aan la isku haysan ee markaa ijmaacu culamada ahlu sunna oo dham ay isku waafaqsan yihiin ta noocaas weeye ta markaa laga tilmaamaya ama waxyaalaha isku khilaafeen ahlu sunne ee ay qaarkood gaalnimo ku tilmaameen ama markaa inuu gaal yahay ay ku sheegeen qaarkoodna aynay ku sheegeen qaacidadani kuma kuma degayso marka ilaaqeeda ma aha ilaaqeeda qaacidadani ma aha xataa haddaynu eegno waxaa jira dad waxa weeye culamadu gaalaysiisay haddana waxaa jira culamo kaleo cudurdaariya iyo wax lamida u baarbaaray oo markaysaga u sheegay dadkii la isku khilaafay oo kale waxaa kamid a xajaaj xajaaj ibnu yuusuf asaqafi taabiciintii waa isku khilaafeen iyo saxaabadii marka bacdu taabiciin way gaalaysiiyeen oo saciid ibnu jubayr iyo kamid yahay sidaas aawadeed bu markaa qoladii ugu baxdayna raacay badankiina marka isaga may gaalaysiin badankiina may gaalaysiin saciid ibnu jubayr iyo shacbi iyo iyagu waa gaalaysiiyeen waxaana jira maqaalaad badan oo kufri aad uu ku hadli jiray yani xukunka markaa waxa wey uu xukumayeyna waxa uu ahaa markaysaga xukun shareeco iyo xukun markaysaga waa baila mid walba waa lahaa mid walba yani waa lahaa oo waxyaalo badan oo markaysaga abaatiil ah oo uu samayn jirayba markaa jiray oo waxau ahaa nin aada iyo aad markaa hawada markaa reer bani umaya ka qaalib noqotay buu ahaa waxaa laga sheegaa inuu yihi yani cabdilmalik waa ninkii khaliifada haystay yani waxa weye waa khaliifat llah waa siduu isagu leeyahay rasuulkuna waxau yahay waa rasuul llah marka rasuul iyo khaliifo iyo maakisa buu leeyahay yani wuxuu leeyahay marka waxa weeye ayuhuma acdamu cindak akhaliifatuhu fii ahlihi am rasuuluhu fii xaajatihi yani maqaalaad kufriyo cadcad oo cabdilmalik inuu rasuulka ka fadilayo oo markaa kale tilmaamaya baa xataa laga soo raraa yani erayo noocaas oo kale abaa xataa lagasoo laga soo raraa waxyaalo badan oo markaysaga xunxunna waa ku kacay waxa markaa cumar bn cabdilcaziiz uu yihi law takhaabasat ilumam فجاءت كل أمة بخبيثها وجئناهم بالحجات لغلبناهم هذه أمضوها أي صح ما عندي قال لها هاي أورض هاي حاكم كيغا إذن كفر يا حاكم كيغا إذن كفر أنه حجاج كيلي لها أنها ك... ك... كغالب نقول لها لغلبناهم عمر بن عبد العزيز بأورمي آه مركب وحوالي من آد يآدو يعني مركب إذا سبدا بؤه مقالات كفرية وخسرنا ولا غشيلة يعني مقالات كفرية وخسرنا ولا غشيلة وحكم إذا مركب وحوالي إزاي ninka markaa muslim ibnu cuqba la odhan jiray oo ay salafku ku magacaabeen musrif ibnu cuqba waa kii yani musrif dhiigga iyo xumaanta ku loo qoray kaas buu usoo diray reer madiina markay ku diriisheen ay markaa ku gacan saydheen wuxuu yidhaheen reer madiina ciidamadaa kaxayse duldeg buuyi saacada ugu yeedh oo waxaa tidhahdaa war khaliifka soo yani markaa boqorka soo raaca oo ateeca oo iska daaya rabshada iyo markaa waxawa diidmadaa diidaysaan hadday kaa yeelaan faraha ka qaad oo daa waxba ha yeeli hadday kaa diidaan la dagaalan markaad la dagaalanto haddaad ka qaalib noqoto ka gacan sarrayso fa abix xaali jayshi halaaa ciidamada saddex maalmood u baneen iyo saddexdooda habeen u idaaxee yani uga horbay waxa waxay doonaha iyo markaa sameeyaan fa abixhaa u idaaxee liljayshi halaaan ciidamada waxaad u idaaxaysaa yani saddex habeen iyo saddexdooda maalmood tankiina lama qabanayo waxaad doontaan sameeya ku dhec sidii bay noqotay wuu la dagaalamay waa ka gacan sarreeyey waa ka qaalib noqday markuu ka qaalib noqday ciidamadii waa u baneeyey uga horbay wa xaramkii markaa madiine xaramkii markaa madiine wey waa masjid rasuul agagaarkii halkaasay ciidamadii waxay doonaan samaynayeen oo waxa weeye ninkay doonaan dilayeen oo gabadhay doonaan kufsanayeen oo xoolahay doonaan dhacayeen ya yani waxa weeye yani dumarkii baa la fuulay oo la kufsaday xoolihii baa la dhacay raggii baa la laayay saddex habeen macay baa ka dhacay kun hablood oo shabada ah baa saddexda habeen uuraysay oo la ureeyey ciidamadii kufsadeen kun hablood oo shabada ah ayaa garac uraystay markaysaa saddexda habeen oo la kufsaday marka waxa weeye waxaasaa dhacay saxaabadii rasuulka nool sala allahu alayhi wasalam yaziid ibnu mucaawiya ka dhacaysa arrinka noocaasi oo amray muslim musrif ibnu cuqbana saasuu u furiyey haddana waxa weeye markaa salafkii may gaalaysin saxaabadii iyo taabiciintii yaziid ibnu mucaawiya manay odhan ninkaan markaa yaziid ibnu mucaawiya gaalaysin waa gaal laakiin waxa weeye hadda fiqiga markaa waxa weeye qallooca ay hadda sheeganayaan dadkaas markaa faquuqmay waxa weeyaan in markaa la yidhaahdo yaziid ninkaan gaalaysin isagaa gaal marka taana waxaa ka dhalanaysa inay salafkii gaalaysiiyaan saxaabadii rasuulka sala allahu alayh wasalam iyo taabiciintii inay gaalaysiiyaan waayo marka may gaalaysin waxay u qabeen haalibkoodu inuu yahay khaliifadii muslimiinta oo amiirulmu'miniin yahay saasay u qabeen xataa markii waxa weeye intaan ciidamadu magaalada aynay soo gelin cabdillahi bni cumar waxa u tagay raggii waxa weeye kamaandayaasha ka ahaa ee ciidamada markaysagaa yani kahortaga iyo iyo kacdoonka abaabulayay ayuu u tegey ibnu xandale nin la yidhaahdo iyobaa markaa kamid ahaa ibnu muic iyo cabdillahi ibnu muic iyobaa kamid ahaa markuu cabdillahi ibni cumar u tegay bay tidhahdeen alleeday ka waaweynaato haddaaba culamadii saxaabada qaarkood igu yimaadeen soo dhawow bay dhaha cabdillahi ibni cumar bartimo udhiga waxay tidhaheen de isaguna idinku soo diisa markaasuu yihi uma iman inaan bartimo lay dhigo uma iman laakin waxaan u imi xadiisi nebiga sala allahu alayh wasalam aan ka maqlay inaan kuu sheego sidaasaan u imi nebiga waxaan ka maqlay sala allahu alayh wasalam ruuxa yani imaam la baayacsama nin yani xaakim ah bayca siiyo la baayacsama oo la heshiiya oo gacanta u dhiiba oo dabadeedna markaa waxa weeye yani baycadii ka baxa laqiya allaha yawma alqiyaamati walaa xujata lahu maalinta qiyaame ilahay wuxuu la kulmaa isagaan wax xujo a lahay yani cabdillaahi bni cumar wuxuu doonayaa uu leeyahay yaziid ateeca iska daaya markaa tamarudkan iyo kacdoonkan iyo kahortagan iska daaya ninka noocaasu leeyahay ka hortegina marka fiqigooda maxaa ka dhalanaysa qalloocan in la yidhahdo cabdillahi bni cumar waa gaaloobay waa laazimka hadalkooda ka dhalanaya ma odhanayno waa yidhaahdeen laakiin waxaway qawaaciddooda hadday u tiirsadaan waxaasaa ka laazimaya laazimka marka waxa weeye madhabka horey u sheegin inaanu laazim qofka loo qabanayo oo loo lagu xukumayo aanu ahayn laakiin culamadu waxay dhahaan laazimka waa lagu caddayn karaa madhabta qoro inay jaasi tahay lawaazimta hadalkooda ka dhalanaysa waa lagu caddayn karaa masalada noocaasna culamadu waa tansiifiyeen oo waa sheegeen marka hadda waxaynu ku cadaynaynaa madantoodu inay baatil tahay baynu uga jeednaa inaynu ku cadayno taasiiba baynu uga dan leenahay oo xataa culamadii saxaabada inay gaalaysiiyaan baa ka laazimaysa shacaruu dalika aw lam yashcuruu ama ha dareemaan saas ama yayna dareynin calaa kuli xaal yani waxa weeye qaacidadan haddaba man lam yukafir ilkaafira fahuwa kaafirun waxaa looga jeedaa cidda marka waxa weeye marka aan laga shakin karin yani waxa weeye gaalnimadooda ayaa laga tilmaamaya sida yuhuudda nasaarada majuuska yani mushrikiinta yani saabiiinta yani kuwaasaa laga tilmaamaya ama ruux marka asalkiisu muslim ahaa oo laga yaabo in laysugu khilaafo wartalow acdaar ma leeyahay wartalow kufriga laga sheegaya ma ka sugan yahay wartalow waxa weeye markaa ma laga yaabaa inuu cudurdaar u helo oo marka asi asal iyo qiimtii uu islaamnimo lahayey wax cadow kaga guuraa meesha ma taallaa mise waxa weye ixtimaalaad baa geli kara oo acdaar buu yeelan karaa ta noocaas oo kale a culamada ahlu sunna wax qaba markaysaga in lagu gaalaysiinayo qofka ma jiraan yani saaskeeda ma jiraan marka waxa weeye qawaacidda marka ay tilmaamayaan qawaacid baatila markaynu halkaas aynoo caddaatay taqsiimka dadka ay qaybiyeen ee ay markaa yidhaahdeen waxa weeye dadka badankooda waa ka tawaqufaynaa oo waxa weeye salaad iyagoo tukanaya islaamnimo uma xukumayno oo nabigu yihi sala allahu alayh wasalam man sallaa salaatana yani wastaqbala qiblatana waakala dabiixatana kadalika muslim baa nabigu yihi sala allahu alayh wasalam kaasi waa muslim iyagu waxay leeyihin may isagoo salaada tukanaya qiblada qaabilaya oo waxa weeye dabiixada cunaya ma oranayno waa muslim ilaa uu waxay waxaa ka beri noqdo caynkaa uu yidhahdo shuruud markaa iyagu dejisteen oo qaarkood ay tahay shuruudda qofka anfacaysa aakhiro yani qaarkood ay tahay ayaa iyagu ku shardinaya nabigu waxyaalo daahiru islaamnimadii ku xukumay islaamnimada uu sheegayana waa islaamnimadii muuqanaysay yani marka xadiidka nabiga sala allahu alayh wasalam waa khilaafaya yani man man istaqbala qiblatana yani marka man sallaa salaatana wastaqbala qiblatana waakala dabiixatana kadalika almuslim iyagu odhan maayaan waxay leeyihin waa calaamad calaamadaha islaamka kamida laakin waxay ixtimaali kartaa inaanu muslim ahay sidaas aawadeed isagoo salaada tukanaya oo qiblada qaabilaya islaamnimo uu xukumayno waxay leeyihin majhuulxaal weeye isagoo tukanaya khawaarijta hore waxaa dhici karta inayna sidaa ujeedin oo majhuulxaalka waxa weeye ruuxaas markaa tukanaya ee markaa waxawe khayrka iyo salaada iyo yani shahaadateynku ka muuqdaan ee wax khilaafsan aynay ku arkin yani inay ka tawaqufayn baa laga yaabaa laakiin iyagu xataa kaa laftiisa ka tawaqufaya ilaah waxa weeye markaa inuu xukaamta gaalaysiinayo kuwa ka weliyeesha gaalaysiinayo kuwaan gaalaysiinayn gaalaysiinayo ilaa waxa weeye tasalsulka caynkaasa in ummadii ay u gaalaysiiyaan ilaa laga helayo ayay waxay leeyihiin waxa weeye gaalaanu ku xukumayna yani markaa gaalaanu ku xukumaynaa hadduu ka beri noqon waayo oo uu saa u gaalaysin waayo haddii kale waa ka tawaqufaynaa oo waxaas inooga caddaan waayaan marka waxa weeye majhuul xaal maaha qof tukanaya xaalkiisi waaba la garanaya islaamnima ka muuqata fuqahada badankoodu waxay leeyihiin qofki waxa weye haddii gaalnimo lagu ogaayo isagoo tukanaya la arko waxa weeye muslim islaam inuu yahay baa loo xukumay inkastoo imaamu shaafici uu yidhaahdo culamada qaar ijmac bay sheegteen lakin ijmacu cala kuli xaal ma jiro imaamu shaafici isagu waxa uu yihi yani yani salaada uu tukanayo keliya looguma xukumayo marka waxa weye islaamnimada ama shahaadateynka waa in laga maqlaa ama aslamtu ama ini muslimun ama marka yani aslamtu lilahi erayada noocaasa waa in laga maqlaa yani saas yadaa buu leeyahay laakin waxa weeye salaadaan ku muslim kaga dhigaya m ma qaba bu marka imaamu shaafici yidhaha lakin aimada badankoodu waxay yidhahdaan maya salaada gaal baa lagu ogaa isagoo yahuudiya ama nasraaniya dabeedna isagoo tukanayaa la arkay waxay leeyihin marka waxa weye muslim inuu yaha loo xukmayo jamaahiirta culamadu saasay leeyihin marka waxa weye cala kuli xaal majhuul xaal ma aha qof waxa weeye markaa tukanaya majhuul xaal maaha xaalkiisa islaamnima ka muuqata waajibku wuxuu ahaa in islaamnimo loo xukumo lakin iyagu waxay leeyihin waa majhuul xaal bu agtayda ka yahay imaamkan garan maayo maxaan ugu xidhanayaa majhuulxaal buu agtayda ka yahay mar haddaanan garanayn imaamkan oo aanan wuxuu caqiidaysan yahay ogey yani waxa weeye markaa inaan ku xidha maaha marka masaladaas iyadu waxay ku tacalluqdaa masalada ku saabsan salaada ayay ku tacalluqdaa laakin ictiqaadkooda kale waxaynu tilmaanay ee dadka ay u qaybiyeen inay tahay ictiqaad khawaarij ka soo jeedo halkaa cad ku leh waa ko waxaynu hore usoo sheegnay aayadda u ilahay yihi ina allaha laa yakfiru an yushraka bihi an yushraka bihi culamada qaarkood waxay yidhahdeen shirki iyo kufri farqa udhaxeeya oo waa khaas iyo caam culamada sidaa yidhi waxay leeyihin khaaskan shirki ah hadda kufri baa looga jeeda waa min baabi ilaaqi alkhaasi wa iraadati alcaam oo waxaa laga tilmaamaya kufri oo dhan culamo kale waxay leeyihin shirki iyo kufri waa bimacnan oo farqi uma dhexeeya culamada haddaba sidaas odhanaysa oo farqi uma dhexeeya le waxay leeyihiin yani kufri oo dhan inaan la dhaafayn ba aayaddu sheegaysaa marka aayadda taksiis inuu galay labada qoloba waa isla ogolyihin iyagu aayadda baa ugu badan waxay cuskanayaanoo waxay leeyihiin qofku hadduu markaa ahaa hadduu markaa gaalnimo la yimaado muslim buu ahaa gaalnimu la yimi yani gaalnimada ma suuragal aha marnaba in la dhaafo gaalnimada in marnaba la dhaafaa ma suuragal ah de cumuumka aayadda taksiisyo iyadu qudhoodu ay waafaqi karaan baa galay oo ruuxii markaa waxaa la yidhi yani wax gaalnimo ah ayaa lagu ikraahay oo lagu khasbay yani shirki ama kufri baa ka dhacay inaga ni shirki iyo kufri waa bimacnaa farqi ma laha haddii la yidhahdo xaggee wadaagku ka yimina waxaa leeyahay shirki kufri kasta waxaa lagu ateecay shayaan kufri kasta maadaama shayaan lagu ateecay waa cibaado shayaan la caabuday marka ictibaarkaasa haddii ishtiqaaqii lugawigaha laga eegana uu markaa cad ku leeyahayo yani kufri kasta uu shirki u yahay waynu inagu soo sheegnay aayaadka suuratulkaafiya daliilka u ah in bacsiga dafiraada la dafiraa inay tahay yani shirki iyo kufri labadaba in lagu magacaabo marka waxa weeye calaa kulli xaal cumuumka aayadda taksiis baa galay oo kufrigii qofka lagu ikraahay waa laga reebay ilaa man ukriha waqalbuhu muطmainu biliimaan ma ma diidi karaa aayadda cumuumkeeda yani markaa taksiis baa galo ta'awulkii qofku kufri awishay wax awishay oo kufri ku dhacay yani iyadana waa laga reebay oo qudaamat bnu madcuun saxaabigii la odhan jiray reer beder ahaa ee beder ka qayb galay waxa dhacday khamriga ayuu ictiqaadiyey inuu khamrigu xalaal u yahay markaasaa cumar bn khaaab baa loo keenay markaasuu yihi cumar bn khaaab wuxuu doonay xadkii inuu ka jaro xaddu shaarib alkhamri markaasuu wuxuu yihi cumar ow saad noo sheedlaysaa bu i sawtuu ilaahay laysa cala aladiina aamanuu wacamilu saalixaati junaxun fima acimuu yani waxa weeye mu'miniinta marka waxa wey ilahay ka baqaysa ee camalka wanaagsan la timi dhibaata kuma sugnaa haday khamriga cabaantoota la yihi maxaad noo jeedlaysaa cumar bn khaaab waxa wey waa arrinkaa waa ku inkiray akta isjuka alxufra bu yani dabadiiba godka la seegtay bu yani waa hadal markaa yani isaga ku maagayo yani ta'wiilkii waad sheegtay buna waad geftay haddaad ilaahay ka baqi lahayd khamri maad cabteed ilahay haddaad ka baqi lahayd ila ba cabsida ilaahay waa in muxaramaadka laga dheeraado waajibaadkana laga yimaadeen haddaad marka ilaahay ka baqi lahayd khamri maad cabteed saxaabadii buu la shiray cumar bn khaaab ninkan waa bedri oo beder buu ka qayb galay waa qoladii uu nabigu yihi sala allahu alayh wasalam wamaa yudriika ana allaha iطalaca cala ahli bedrin faqaala acmaluu maa shi'tum faqad gafartu lakum marka reer beder khaatimo xumo kuma dhimanayaan islaamnimo iyo iimaan bay ku dhimanayaan marka waxa weeye markuu saxaabadii la shiray cali bn abi aalib baa waxa ui cumarow ya amiir almu'miniin waxaan arkaa inay nimankani markaysaga wax awisheen oo ay geseen marka hala toobad weydiiyo hadday markaa ka toobad keeni waayaan hala dilo oo gaalnimo haloo dilo hadday ka toobad keenaanna markaa hala daayo oo xadkii halaga jaro sidii baa sameeyey saxaabadu waa isla waafaqday dabeedna markaa sidii baa lagu sameeyey waa ka toobad keeneen dabeedna xadkii baa laga jaray halkii baa lagu daayay waxaynu ujeednaa shay yani markaa yani kufriya ama shirkiya baa ka dhacay xaaraan in xalaal laga ictiqaadiya waa shirki wain aطactumuhum inakum lamushrikuun waa shirki xaaraan buu xalaal ka ictiqaadiyey waana waana shirki markaysa waxa laga dhaafayo ta'awul bu uga dhacay ta'awul ayuu uga dhacay oo waxa weeye waana ka toobad keenay waana ka toobad keenay marka waxa weeye calaa kuli xaal cudur biljahli aan usoo noqono mawduuca ku saabsan alcudur biljahli waxaa ku sugan culamada ahlu sunnuhu min xaysu lcumuum in markaa yani jahliga qofka loogu cudur daarayo waxaanu garanaynin waa isla ogoliyiin laakiin suwaray isku khilaafin waa jiraan hadda waxaynu tilmaamaynaa adilada markaa culamadu ay u daliishadaan waa badan tahay waxaa kamid ah wama kana allahu wuxuu ilahay uu yihi wama kana allahu liyudila qawma bacda id hadaahum xata yubayina lahum ma yattaquun yani qole ilaahay ma habaabinayo ma luminayo ilaa u caddeeyo waxay rabbi kaga baqayaan marka qofku waxaa loo qabanayaa wixii marka waxa weeye soo gaadhay ee xujadiisu ku quntay taasaa loo qabanaya lakin wixii aan soo gaadhin xujadu ku qumin loo qaban maayo jahliguna wuxuu yahay waa nooc khata walaysa calaykum jinaaxun fima akhta'tum bihi walakin ma tacamadat qulubukum بعض بقى وحي يدهدين وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم إذ هداهم بقى ليليو كالهنويين وكالتوحيد في إسلام لماذا لهالشيء قصة هدو قال لمن لي يبع يعني لما هنوني يعني شواب سوى شواب يعني فقيم وليدته ومدبك سوي صارتنا وحي كان آه hanuuninta qofka waxa weeye muslimka ah iqraarka shahaadateynka uu qirayo dee ilahay baa ku hanuuniyey yani hidaayada miduu isagu iska keensaday ma aha inaka laa tahdi man axbabta walakina allaha yahdi man yashaa abu aalib muxuu nabigu ku yihi yani qul laa ilaha ila allah kalimatan uxaaju laka biha cinda allah yani kelmadda oo bimacnaa aad ictiqaadsan tahay de saas iyadaa buu marka waxa nabigu sala allahu alayh wasalam u tilmaamay marka kelmaddaasaan kugu doodayaa bu marka waxa weeye waxaa kusoo degtay inaka laa tahdi man axbab kelimatu tawxiid hadda waa ku dhawaaqi waaye kelimatu tawxiid waa ku dhawaaqi waaye waa diiday inuu ku dhawaaqo marka waxa weeye iqraarka uu shahaadateynka qirayba dee waa hanuuninti ilaahay marka asalna waxaa qofka muslimka inuu macduul yahay fii khata'ihi wa jahlihi wa kalatihi siduu mucalime marka uu yihi yani sheikh ay ohan jireen culamadu dahabiy lcasri yani marka casrigan ama qarnigan waxa weeye dahabigeeda qarniga afar iyo tobnaad baa loo jeedaya keliya adilada loo daliishado waxaa kamid a rusula mubashiriina wamundirina lianla yakuna linnaasi cala allahi xujatu bacda rusul xujatu lianla yakuna linnaasi cala allahi xujatu bacda rusul waxaa kamid a aayadda uu ilaahay yihi wama kuna mucadibiina xataa nabcaa rasuula lakin waxaa suurowday in la yaha tacdiibkaa loo jeeda tacdiibkii baa la sheegay lakin waxa weye axkaamta kalena waxa wey inay lamid tahay baynu caddayn doonaa nabiga sala allahu alayh wasalam waxa uu sheegay waxa marka uu sheegay ninkii marka waxa weeye dardaarmay ee yihi waxa weeye haddaan dhinto iguba hadduu ilaahay awoodo wuxuu soo saari doonaa cadaab aanu axad khalqiisa kamid a aanu yani cadaabin taas oo kale waxa weeye waxay ku saabsan tahay shay tawxiidkii ku saabsan qofkii in loogu cudur daaray ku saabsan tahay shay tawxiidkii ku saabsan macaani culamaka ku xambaaray waa jira lain qadar allahu calaya ay lain dayaqa calaya iyo culamada qaarkooda yidhi waxa weeye arrinkani cabsiga ka qaalib noqotay oo yani cabsidii markay ka qaalib noqotay isagoo aan waxba kala garanaynin ayuu hadalladan ku hadlay laakin jawaabaha noocaasi waa jawaaba batila wey ahlucilmiguna aada u inkireen waxaa kamid a waxa weeye ibnu xasmi iyo ibnu taymiya labaduba waxay ku magacaabeen inay taxriif xadiiska nebiga sala allahu alayh wasalam la taxriifinayo oo macnihiisa la bedelayo inay tahay taxriif la taxriifinayo macaanidii axaadiiska rasuulka sala allahu alay wasalam macnahoodii la bedelayo inay noocaa tahay ayuu waxa weeye ku magacaabay ibnu xasmi iyo ibnu taymiya labaduba waxa kale oo lagu waxa kale oo markaa yani culamada qaar ay yidhaahdeen cabsi baa yani waxaa ka qaalib noqday sakaraadkii baa ka qaalib noqday sidaas aawadeed isagaan waxba kala garanayn buu erayadan ku hadlay laakin taa ku dhan waa batil culamadu waa radiyeen waayo haddaanu xaaladan uu la hadlayo saaxi ahayn carruurtiisi buu la hadlaya iyagaa u aqoon badnaa oo dadka kale waa ka yaqaaneen way kala garan lahaayeen inay xumadi ka qaalib noqoto oo caqligiisu aanu caadi ahayn iyo inuu caqligiisu saam yahay oo wax kala garanayo way kala garan lahayen o way kala sixi lahaayeen oo inay kala sixi waayaan iyagoo samacoo taa garan waayaan dee mid suurabi karta maaha marka ixtimaalka noocaasina waa mid daciifa lamana odhan waxa weeye yani markii waxa weeye uu yani la weydiiyey oo la yihi maxaa sidan kugu kalifay mu odhan ilah waxba ma kala garanayn ee wuxuu i ilah cabsidaada igu kalifay waan kaa baqayay yani yani bakdin inay ku kaliftay buu tilmaamaye in waxa weeye markaa yani khata inuu ku kalifay oo xumadi ka qaalib noqotay oo aanu waxba kala garanayn oo marfuuculqalam ahaa kumuu dacwiyey waxaana ka saxnayd in haddii taasi ay jirto uu ku dacwiyo inuu markaa marfuuculqalam ahaa rfcuqalm can alaa marka waayo qofkan marka xumadu ka qaalib noqon aan waxba kala garanay waa xukm majnuun buu leeyahay xukm majnuun buu leeyahay marka maadaama sidaas iyada ay tahay yani jawaabta noocaasi lagu jawaabaya leeya xumad baa ka qaalib noqoto waxba ma kala garanayn waa bail lunsana ee yani faquuqmay baa waxay yidhaahdeen haddiiba la kulmin kari waayo adilada iyo aayaadka badan ee soo arooray markaysaa waa markaa xadiidkani kama hortegi karo taa lafteedana waxa weeye tacaarudde kama dhexeeyaa la odhanayaayo waxay culammadu yidhaahdaan sharcigaa horeeya oo adilada markaa in la yidhaahdo waa waa kala arjaxaya laguma cararo tarjiixu waa masjidka ugu dambeeya wy waljamcu waajibun mata ma amkana ila falilakiri nasun buyina baa saaxib maraaqi odhanaya yani waljamcu waajibun mata ma amkana sharciga adilada la kulmiyaa waajib weeye goortay suurowdo ilaa falilakiri nasun buyina ay ilaa yumkin haddaan yani sharci suuro gelin yani markaa falilakir nasun buyina labada naska dambeeyey baa naska usugnaaday bimacnaa waxa weeye marka ugu horeysa waa in adilada la kulmiyaa waayo asal waxawa adiladu inay muxkam tahay alaslu fi adilati lixkaamu waxaana u daliila qawluhu tacaala huwa aladi anzala calayka alkitaaba minhu aayaatu muxkamaatu huna umu lkitaabi ukharu mutashaabihaat faama aladina fii quluubihim zayqun fayatabicuuna ma tashaabaha minhu ibtigaءa alfitnati wabtigaءa ta'wiili marka asal waxawa وهن أصل الكتاب يعني حال يري هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أصل ككتاب بمعنى غالب كيسو ومحكم إليها الأصل في الأدلة الإحكام وحين علماء الولادان أدلة السمعين سالة السمعين إياه وأدلة الله وضع عمل فينا إياه لكن نسخات السنة تخيل الأدلة يومدنا العمل فينا يومدنا وحوالي مركا الله صورة يوم لو عمل فلين وعمل كيسي لبورينا إياه sidaas weeye waxay culamadu markaa yidhahaan icmaalu daliilayni macan awlaa min ilgaai axadihima labada daliil labadaba in la wada camal siiya waxay ka habboon tahay in midkoodna la camal siiyo midkoodna la camal halleeyo camalka laga furo bimacnaa lagu camal fali waayo marka waxa weeye labadii daliil waa la jamcinaya waa la isku khasisaya oo waxaa la odhanaya in allaha laa yakfir an yushraka bi yani cumuumka aayadda waxbaa laga reebay oo waxa weeye markaa yani wax la dhaasaa waa jiraan wax la dhaafaa yani waa jiraan oo waa wixii acdaar sharcigi ku sugnaaday ama mawaanicdii aynay dhamaystirnayn kana dhacay qof asalkiisu muslim ahaa kana dhacay qof asalkiisu muslim ahaa sidaas iyada ah weeya waxaa ka mid a adilada kale loo cuskanayo xadiidkii nebigu sala allahu alayh wasalam ay saxaabadii qaarkood oo islaamnimadoodu ay dhaweyd ay yidhaahdeen ijcal lana data anwaadin kama lahum datu anwaad qala allahu akbar qultum waladii nafsi biyadih kama qalat banu israa'iila limuusa ijcal lana ilahan kama lahum aaliha xadiiskaasi waa xadiis saxiixa oo tirmidi iyo kayrkiiba ay saxiixiyeen waxa uu tilmaamaya saxaabada qaarkood oo shay shirkiya yani markaa dalbaday oo haddana markaa jahli loogu cudray xadiiskaasi mas'alada waa ku cadyahay saxdiba waxay dooneen oo yidhaahdeen xadiisku wuxuu ku saabsan yahay shirkul asqar buu ku saabsan yahay waxayna cuskadeen hadal markaa waxa weeye sheikhu lislaam ibnu taymiya uu leeyahay oo mushaabaha tilmaamaya shaatibina waan umalaynaya in laga soo raray markaa taasay cuskadaan dadka markaa odhanaya looma cudrayo shirkigana afkar ku xambaaray bacdi baa si fogeeyo waxay yidhaahdeen xadiidkan markaa kuma saabsana shirku yani markaa akbar kuma saabsana waayo laa yajuuzu lilnabiyi sala allahu alayh wasalam taakhiru lbayaani can waqti alxaajati nebiga uma banaana bayaanka ummaddu u baahan tahay iyo caddaynta ummaddu u baahan tahay waktigeeda inuu ka degdegaan jawaabtaasi waxa weeye waa jawaab yani liidato wey sababtuna waxay tahay bayaanka sharciga yani markaa sharciga ummaddu ubaahan tahay caddaynta la cadaynaya kuma gaaraho keliya shirkul akbar hadday shirkul akbar tahay iyo hadday shirkul asqar tahay iyo hadday macsiyad sakiiraa tahay midnaba inuu nebigu bayaanka ka dibdhigaa uma banaanay qaacidadu waa caam saaxib lmajhar baa waxaa ku hadlay yani ka taxti lmajhar qoray yani sheekha markaisaga muqadimada laga soo qorayna waa loo hoosgeliyey laakin waxaa ka buuxa kitaabka baail fara badan baa ka buuxda baaillo fara badan saa ka buuxa nahjiga culamadana kuma socdo saas aawadeed yani waxa uu yahay buxuustiisuu baxsiyo markaysaga waxa markaa fakri midhan iyo ay ka buuxaan waxyaala culamadu aynay ujeedin markaa inuu yani markaa ka dhalinayo iyo qawaacid aynay culamadu qabin waa kaale shirku yani akbar hadday ahaan lahayd nebiga caddayn baa waajib ku noqon lahayd oo shirkul asqar kale mayna caddayn waajib ku ahayd yaa yidhi marka caddayntu waxay ku gaar tahay shirkul akbar oo keliya ya ayuha rasuulu ballig ma unzila ilayka min rabbika wain lam tafcal fama ballagta risaalataha baa layidhi sagiir iyo kabiir lama kala saari saaxibulmajharna waxa uu ku leeyahay shirkul akbar hadday ahaan lahayd nebigu ma qariyeena waa caddayn lahaa oo yaa yidhi shirkul asqar hadday tahay waa ka aamus lahay nebigu yaa yidhi shareecada la caddaynayo inaanu kamid ahayn shirkul asqarka macaasida sakiirada baa nebigu ka aamuseen oo laga qaataa wuxuu marka waxa weeye macsi sakiira ah xataa inaanu ka aamusi karin nebigu sala allahu alayh wasalam oo wixii uu ka aamuso loo qaataa inay tahay wax banaan oo mubaaxa marka waxa weeye cala kulli xaal waxay u badan tahay inta wax la ictiqaadiyo in la isigi dabeedno marka xaabaysto una wuxuuban hadda ku buuxin markaisagaa wax loo helo mas'alada oo baxsiga iyadoo markaa waxa weeye mas'alada laga saafi yahay oo yani markaa aan mid la iska calaamadsan aan loo tegin cala kulli xaal saaxibu wasiyati ljaaira waxaa loo dhaafay kii ku saabsanayd yani markaa qudradii ilaahay ee qofka marka sidaa loo gubo yani markaa xashiishkii iyo markaa dambaskii ka soo baxay yani markaa dabka ka soo harayna qaybna badda lagu saydhiyo qaybna hawada la raaciyo in waxa weeye ilaahay inuu qaadir ku yahay markaa inuu soo saarayo ka shakisnaa waa laba arrin oo waaweyn oo midna markaa uku tacalluqdo qudrada midna uku tacalluqdo yawm alaakhir haddana waa loo dhaafay arkaanu imaankii ba inay ku saabsan tahay oo midna sifa ilaahay bay ku saabsantahay midna yawm alaakhir bay ku saabsantahay oo ruux mucayana oo kayfiyada lagu sameeyey inuu ilahay qaadir ku yahay inuu soo saarayo marka jahligaa ku kalifay jahliga ku kalifay daraaddeed baa loogu dhaafay culamaduna saasay u tilmaameen waa sida ibnu taymi utilmaamay waa sida ibnu xasmi utilmaamay waa sida waxa weye khataabi utilmaamay waa sida waxa weeye u tilmaameen yani marka ahlu cilmi fara badan saasaa u sheegay bale ibnu cabdilbar wuxuu u tiiriyey culamada mutaqadimiintu inay saa qabaan culamada mutaqadimiintu inay saa qabaan waxau imaamu shaafici yihi lilahi asmaء وصفaat la yascu axada radha وman khalafa baعda hubuut الxujaةi عalayhi kafar وama qabla qiyam الxujaةi fainahu yucdaru biljahli yani صifo ilaahay yani dafiraada la dafiraa waa shay kufri ah oo shirki ah marka taasoo kale kala hadasho waxay odhanayaan sifadu waa arrin gaara ifada waxa ku saabsan sifaatka ilaahay bacdi kamida markaysagaa dadku inay ka shakiyaan waad suurtoobi kartaa ee waxaan ka hadlaya asalkii diintan ka hadlaya oo tawxiidka ah oo tawxiidka miyana asalkii diinta iyadoo lafteedu kamid ahay sawta tawxiidka ma tawxiid alcibaada oo keliya tawxiidka miyana tawxiid arububiya tawxiid aluluhiya tawxiid alasmaa wasifaat ahay tawxiid alasmaa wasifaat tawxiidka kama mid ah miya yaa laga saaray waa midda kale tawxiid waxa liddi ku ah shirki ninkani haddaanu tawxiid kula iman sifaadka ilaahay yani wuxuu kala imanaya waa shirki buu kala imanaya yani shirku fi lasmaai wasifaat marka waxay noqonaysaa shirki la dhaafay oo jahli loogu cudray inay jiro inay jirto waana mas'aladii lafteedii in allaha laa yakfir an yushraka bihi kuma gaaraho keliya shirku lcibaada hadday tahay shirku fi lasmaa wasifaat hadday tahay shirku fi rububiya hadday tahay shirku fi luluhiya kulu dalika caam bay ku tahay lilahi asmaء wasifaat la yasacu axada radha waman khalafa bacda hubuuti اxujaةi calayhi kafar ama qabla qiyam اxujaةi fainahu yucdaru biljahli lana cilma dalika la yudraku bilcaqli wala rawiyati wala lfikri fatxulbaariga ayaa soo raray laakiin nusqooyinka qaarkood waxay u qoreen kutub badanna ay u qortay wala ru'yati laakiin wala rawiyati weeye rawiyadana waxaa la yidhahdaa fekerka shay laga fekera ayaa la yidhahdaa yani bacda rawiyati buu sidaa iyo sidaa yidhi baa la yidhahdaa bimacnaa waxaa looga jeedaa markuu ka yaro baalaan degay ee ka fekeray dabadeed baa looga jeedaa marka waxaa weeye jahli baa looga cudrayaa fatxulbaariga mujalka saddex tobnaad afar boqol iyo toddoba ibnulqutayba waxa uu yidhi قد يغلط في بعض صفات قوم من المسلمين فلا يكفرون بذلك فتح الباري مجلد شريحات شن بقرية صبح إلى آه ابن التيمية وحويري ولهذا كان الصواب أن الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صاحبه كافرا إذا كان مقرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يبلغه ما يوجب العلم بما جهله على وجه يقتضي كفره إذا لم يعلمه مجموع فتاوى مجلسة الضباب شبق اليسجيدية فصل ابن عبد البر علماء المتقدمين شو نسبيين هو حول علماء المتقدمين تأيا ساقبين بعض المتقدمين كمان ما نسبيين بمعنى بلن كل من يساقبين أيو كلمة مريض أنا سيدا أدلة كنت سنتو wuxuu kaloo ibnu taymiya u daliishaday xadiis caaisha oo caaisha ayaa nabiga waxay ku tiri sala allahu alayh wasalam mahma yasmi innaasu yaclamu llah goor kastoo ila goor kastoo dadku ay wax qariyaan ilahay wuu ogaanayaan markaasu ui nacam marka ibnu taymiya waxa uhi fahaadihi caaishatu uma lmu'miniin سألت النبي صلى الله عليه وسلم هل يعلم الله كل ما يكتم الناس فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم نعم وهذا يدل على أنها لم